guddoomiyahan ayaa xalay lagu dilay deegaanka ceelgarash ee gobolka galgaduud kaas oo ay dilkiisa ka dambeeyeen dhalinyaro ka tirsan dadka deegaanka kadib markii ay ka caroodeen lacaga madax furashaha uu ka qaatay nin dhalinyaro ah oo horay deegaanka horjoogahaasi uu ugu xiray horjoogahana la dilay oo lagu magacaabo faarax cali raage ayaa muddo afar sano ah waxa uu maamulayay deegaanka ceelgarash ee gobolka galgaduud iyadoona dadka deegaanka dhibaato xoogan uu u geystay waxa ayna sheegeen dadka deegaanka in dhibaatadaasi ay kamid tahay dad si sharci darro ah oo deegaankaasi ugu xiray kuwo la dilay iyo sidoo kale lacaga madax furasho ah oo muddooyinkii ugu dambeeyaba ka qaadayay dadka la xiro iyo kuwo kale oo ugu yeeray sakaad iyo sidoo kale xoolo nool oo dadka deegaankaasi uu ka dhacayay deegaanka ceelgaras ayaa waxa uu kamid yahay deegaanada hoos taga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud iyadoona dhinaca bari qiyaastii konton kilomitr uu ka xigo dadka deegaanka ayaana waxa ay ka caroodeen qalalka afartii sano ee lasoo dhaafay horjoogahani uu ka waday maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba awoodooda waxay ahayd kuwo la weeqay kadib markii ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa amisom bariga gobolka galgaduud howlgallo ballaaran ay ka wadeen balse deegaanka ceelgaras iyo deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka galgaduud ayaa maleeshiyaadku waxa ay u muuqdeen sidoo kale in kooxahani ay ku dhuumaaleysanayeen sidoo kalena horjoogahan la dilay ayaa la sheegay in uu u dhashay gobolka hiiraan gaar ahaana uu ku dhashay deegaan lagu magacaabo taarda oo ka tirsan isla gobolka hiiraan wararka ayaa iminka waxa ay sheegayaan in meydkiisa subaxnimadan saakay ah lagu arkayo bartamaha deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud dad nala soo xiriiray ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen in dilkiisa ay ka dambeeyeen afar dhalinyaro ah oo ka tirsan deegaanka walow goobta ay ka baxsadeen maxamed deeq cabdi maxamed radio muqdisho dhuusamareeb